waa mahadsanta jila sheekh xasan dhaqaale arrinta shala ka dhacday oo kuwa eeriyo gololey ma ka tahsiinayna marka hore waxaa u tahsiinaya ummadii dhibaatadii ka soo gaartay ee shacabka ahaa marka xigto waxaan kuu caddaynayaa qaraxaas waxaa lala eegtay wargaari iyo dad shacaba saarnaayeen oo ka yimid de tuulada qarimow iyo tuulooyinka hoos yimaado una socday magaalada muqdisho marka guddoomiye maxaa khasaare ah dhimasho ma jirtaa dhaawacse ma jiraa bismillah xuseen waa mahadsantaa walaalkay horta marka hore waxaa u tacsiyeynayaa dadka dhibaatada ka soo gaarta qarixii shala ka dhacay tuulada gololey dadkaasoo tiradooda gaaraya dhimashada tiradooda ay gaarayso shan qafood dhaawacana uu gaaraya sideed qafood gaarigaasna gaari shacab u ahaa khasaaraha dhibkaas geysta waa intaas dhimashada waa shan qafood dhaawacna waa sideed qafood waxa meesha ka dhaca meesha wax ka dhaceen waa tuulada gololey ee degmada balcad marka maxay tahay waxa isleedihiin gaariga shacabka ah qaraxa waa loogula bartilmaameysan karaa
waa mahadsan tahay horta nimankan khawaarijta ayaanta waxay marka hore waxayba qarxin jireen gaadiidka dowladda laakiin hadda markii ciidamada dowladdii aad ugu soo jignaadeen dagaalo fara badan lagu qaaday waxay keeneen inay xitaa shacabka bartilmaamadeystaan marka gaarigaas shacabka meesha wax ciidana maraayo ma jirto shacabaa wada maraayay gaarigaas shacabka ayayna miinada u dhigeen asayna ku qarxiyeen marka intaasaa un cadday karnaa
guddoomiye wararka aan helayno waxaa ka mid ah in ciidan amisom ah oo deganaa meel lagu magacaabo raaxooy xilligaa ay ka guurayeen qorshahan ayaga u ahaa ma jirtaa warkaas waa mahadsan tahay annaga ciidan meesha maraayay oo hadda aan xaqiijin karno oo aan dhehayno ciidankaasaa meesha maraaya ma jiro xogaha ahayna ciidan meesha waa mareen laakiin subax horey mareen saacadda wax dhacayna waxay shan saac ilaa lix saac inta udhexaysay meeshasna wax ciidan oo maraaya ma jiraan bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada ku dhow muddooyinkii dambena howlgallo ay ka dhacayeen bal guddoomiye warbixin haddaa naga siiso sida xaalka amniga uu yahay waa mahadsan tahay xaalka degmada barcad boqolkiiba toddobaatan amnigiisa wuu fiican yahay inta qeybaha yaroo hadda gacmaha cadowga ku haray ama khawaarijta ku harana howlgallaa u qorshaysan ilaa haddana howlgallaa socdo oo aan rajaynayn insha allah bilaa ugu soo horeeya inay bilowdaan amniga boqolkiiba boqolna waa nadiif inta yare ayaga haystaane soddonka ay ka dhiman insha allah gacanta waxay kusoo noqon doontaa dowladda amni waa noqon doontaa haddase xaaladahan oo miinada iyo inay dadka dhibaateeyaan maana wax kale oo ayaamahan ay geysan karaan ama ay geysteen ma jirto iyagana waa looga hortegi doonaa gacantooda laga bixi doonaa insha allah oo deegaanada gacantooda ku jiro guddoomiye ugu dambeyn inta waddada u dhexaysa balcad iyo jowhar dhowr jeer ayaa qaraxay sidan oo kale ay ka dhaceen dad shacab ahna ay ku dhinteen maxaa la is dhihi karaa amniga iyo dadka sidee isugu hadleyn karaan safarka waddadaas waa mahadsantahay horta waddadan safarkeeda waa sida aad sheegtay qaraxyaa ka dhaco qaraxyadan inta badan waxay aad u dhacaan xilliga roobaha oo roobabka jiro yamba fatahaadaha jiraan waxaana keenaya waddooyinka looga wareegi jiro dhan laamiga iyo dadka shacabka isticmaalaya inaa soo xirmaayo laamig weyna aan laysugu wada imaanaa insha allahu waan rajaynaynaa wakti dhow inuu gacanta si buuxda gacanta dowladda soo geli doono amnigiisa boqolkiiba boqol oo hadda howlgalla u diyaarsan laakiin hadda xaaladda jirto wuxuu kusoo kooma keliya waa qarax qaraxna meel walba u ka dhacaa waana rajaynaynaa inay waddadan isku xirto jowhar iyo balcad amba xamar iyo jowhar inay wakti dhow ay nadiif noqon doonto insha allahu qaraxaan hadda dhacayne waxyaabaha ugu badan oo qaraxa kusoo ku yimaadaan waxa waaye waddooyinka wareegaayo o dhan aa dhiiqa xere ama biyo baxera saasaa waddadan weyn laysugu yimaada laakiin shacabka iyo annagaba insha allahu waxaan rajaynaynaa oo wakti dhow aan ku naaloo doonaa waddadaasoo amni ah laamina saaran insha allah oo dhismaheediyaa taagan dib un u bilaabo doonaa dowlaayana